wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaana duleedka deegaanka jaziira ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi uu ka taagan yahay muran ku saabsan xadka maamulka gobolka banaadir iyo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya muranka sida la sheegay wuxuu ka bilowday markii ciidamo ka socday maamulka koonfur galbeed ay sureen boor ay ku sheegeen inuu yahay kan kala qaybin doona labada maamul kadibna ciidan ka tirsan kuwa gobolka banaadir ay dhulka dhigeen boorkaasi wararkaasi ayaa markii ay soo baxeen maamulka gobolka banaadir gaar ahaana afhayeenka maamulka gobolkaasi cabdifataax xalane waxa uu sheegay in xaaladda halkaasi ka taagan dhankooda aysan qayb ka ahayn waxaana uu sheegay in dejinta halkaas marada la suray ayagu ay ka dambeeyeen wuxuu sheegay in ciidan maleeshiya ay yimaadeen deegaanka jazira ayna kasoo laabteen iyadoo weliba horey meesha looga dumiyey calan ay sureen ciidanka ammaankuna ay ka faramuroojiyeen waa sidoo hadalka u dhigay wuxuu sidoo kale sheegay inaysan iyagu marnaba gacan ka hadal aysan waxna ku xalin aysan diyaar u ahayn dhiig ku daato gobolka banaadir iyagoo isagoo sheegay inay doonayaan in nabad iyo wadahadal lagu xaliyo khilaafka ka taagan halkaas wuxuuna ugu baaqay guud ahaanba dhinacyada inay arrintan gacanta geliyaan waxa uu sheegay in maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu ka gaabsaday inuu ka wardhowro warqad dowladda federaalka ee soomaaliya ee wasaaradda arrimaha guduhu sheegtay inay soo saari doonto oo lagu kala caddaynaya arrintani maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayuu sheegay in xiriir ay la sameeyeen wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan adowaa kana codsadeen kala caddaynta xadkan iyo arrimaha ku saabsan sidaas oo kalena wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed cabdiraxmaan ibraahim aadan wuxuu sheegay in ciidanka jasiire la geeyey ay yihiin ciidamo loogu talagalay inay ammaanka sugaan oo xaqiijiyaan wasiirka maamulka gobolka banaadir wuxuu ka codsaday inuu xaq dhowro dariisnimada maamulka gobolka shabeellada hoose wuxuuna sidoo kale sheegay in maamulkoodu xaq u leeyahay canshuurida iyo sugidda ammaanka deegaanada maamulkooda